ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sideedda bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maantoo sabtiya barnaamijkan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah militariga burkina faso oo duqeyn diyaaradeed ku dilay in ka badan soddon qof oo shacab ah jamaacada nusratul islaam almuslimiin oo tirikoob ka soo saartay howlgalladii ay fulisay bishii aynu soo dhaafnay ee safar ukraine oo sheegtay in saraakiil ruushah ku dishay jasiiradda alqaram maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war-saxaafadeed muhiima ka soo saaray gumaadkii uu maraykanku ku laayay carruur iyo haween soomaaliyeed oo ka dhacay gobolka bokool iyo lajinada iclaamka ee alqaacidada jasiiratul carab oo dib u bilowday soo saarista majalada sadal malaaxim oo sannadaha kad ku jirtay qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya waryaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka oo noqonaya wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya zakariya cumar mujaahidiinta jamaacada nusratul islaami walmuslimiin ayaa faahfaahin ka bixiyey natiijada howlgalladii ay fuliyeen bishii safar ee lasoo dhaafay mu'asasada warbaahineed ee azalaaq ah oo ku hadasha afka jamaacada nusratul islaami walmuslimiin ayaa baahisay taqriir u diyaarsan hab interfiyuu ah oo lagu soo bandhigayo nataa'ijka camaliyaadkii ay fuliyeen mujaahidiinta bishii safar ee lasoo dhaafay wadarta guud howlgallada ay fuliyeen mujaahidiinta nusratul islaami walmuslimiin bishii lasoo dhaafay ee safar ayaa ah iyo labaatan howlgal kuwaas oo lagu beegsaday ciidanka xukuumadda maali iyo kuwa caloosheed u shaqaystayaasha fagner ee ruushku samaystay weeraradan ayaa isugu jiray qaraxyo kamaa-in iyo weeraro cagmarin ah kuwaas oo lagu dilay in ka badan boqol askari waxaana taqriirkan cusub lagu sheegay in bishaan gudaheeda ay mujaahidiintu dhulka soo dhigeen diyaarada isugu jiray daroon iyo helikobter oo ay lahaayeen ciidamada huwanta ah waxaa sidoo kale taqriirkan cusuba ku xusan tirada gaadiidka gaashaaman ee mujaahidiin jamaacada nusratul islaami walmuslimiin ay ku gubeen howlgalladan lix iyo labaatanka ah ee ay fuliyeen bishii safar ee lasoo dhaafay iyo qanaa'imta ay mujaahidiintu ku furteen camaliyaadkaasi howlgallada oo kale ahaa saddex qarax oo lala beegsaday noocyada kala duwan ee gaadiidka ciidanka iyo toban iyo toddoba weerar oo kamaa-in ah kuwaas oo lala beegsaday kolonyada ciidamada huwanta ah ee ka kooban kuwa xukuumadda maali iyo maleeshiyaadka caloosheed u shaqaystayaasha ah dhammaan howlgalladaas ayay mujaahidiintu ku dileen in ka badan iyo toddoba askari waxaana lagu burburiyey in ka badan siddeed iyo labaatan gaari oo ah kuwa gaashaaman oo ay wateen ciidamada xukuumadda maali iyo kuwa caloosheed u shaqaystayaasha fagner ee ruushku tababartay waxaa intaa dheer oo howlgallada lagu soo riday shan diyaaradood oo isugu jiray kuwa aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroniska iyo kuwa helikobtarka ah ee qaada ciidanka kuwaas oo ay badankood lahaayeen murtasiqada fagner ee hoos tagta wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda moscow howlgalladan waxaa ugu weynaa weerar weerar isugu jiray istishhaadii iyo inqimaasii ee lagu qaaday garoonka militari ee ku yaala magaalada gaawa halkaas oo lagu dilay tobannaan askari oo isku jiray ciidanka murtasiqada fagnar iyo kuwa xukuumadda maali qanaa'imka weeraradan lagu soo furtay ayaa kala ah sagaal gaari oo kuwa ciidanka ah laba boqol toban iyo laba oo ah hubka noocyadiisa kala duwan sagaashan iyo toddoba mooto afar iyo toban oo hoobiye ah iyo toddobaatan r b g kuwaas oo laga furtay ciidamada huwanta ah ee duulaanka ka wada dalka maali mujaahidiinta jamaacada nusratul islaami walmuslimiin ee ka howlgala mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa camaliyaadkooda ku ballaariyey wadamada maali burkina faso nenjar iyo kuwo kale oo ku yaala mandiqada dhinaca kale dowladda burkina faso ayaa sii wada xadgudubyada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah iyadoona duqayn ay geysatay ku dishay ku dhowaada afartan ruux wararka ka imaanaya dalka burkina faso ayaa ku waramaya in xukuumadda dalkaasi ay duqayn wuxuushnimo ah ka fulisay deegaana ku yaala gudaha dalkaasi kuwaas oo lagu beegsaday dad rayid ah mu'asasada azalaaqa ayaa baahisay war kooban oo looga hadlayo duqaynta cusub ee ay geysteen ciidamada xukuumadda burkina faso taa oo lagu dilay ku dhowaada afartan ruux oo rayid ah duqaynta ayaa dhacday khamiistii lasoo dhaafay waxaana war ka soo baxay mujaahidiinta lagu yidhi kama zuulin ciidanka burkina faso inuu sii wado xadgudubyada ka dhanka ah dadka rayidka ah iyagoo khamiistii lasoo dhaafay oo taariikhdu ay ku beegnaed toddobadii rabiicul awal oo waafaqsan kow iyo labaatankii seteembar ay duqayn diyaaradeed ku beegsadeen dad rayid ah warka oo sii socday ayaa lagu sheegay in duqaynta ay fuliyeen diyaaradaha aan duliyaha lahayn lagu beegsaday goob ay dadweynaha ku kulmaan ee ku taala tulada beydah ee gobolka wagmiyah halkaas oo ay ku dileen soddon iyo toddoba ruux oo rayid ah tani ayaa ku biiraysa xadgudubyada joogtada ah ee ciidanka burkina faso ay u geysanayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan gudaha dalkaasi iyo deegaanada xuduudda ah halkaas oo ay marar badan ku laayeen dad rayid ah mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaami walmuslimiin ayaa horay u fuliyey weeraro loogu argudayo shacabka muslimiinta iyagoona laayay askar badan oo ka tirsan xukuumadda burkina faso kadib weeraro laayaan ah oo ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi dhanka kale yukrein ayaa shaacisay in saraakiil sarsare oo ka tirsan ruushka ay ku dishay weerar ay ka fulisay jasiiradda alqiram war ka soo baxay xukuumadda kiyef ayaa lagu sheegay in tobanaan ruux oo ay ku jiraan hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan taliska ciidanka badda ee ruushka lagu dilay weerar sawaariikh loo adeegsaday oo lagu qaaday xarun ay ciidankaasi ku lahaayeen magaalo dhacda xeebaha jasiiradda alqiram waxaa sidoo kale ay sheegeen in saraakiisha qaar ay dhaawacyo ka soo gaareen weerarkan sawaariikhda loo adeegsaday ee lagu qaaday xarun ku taala xeebaha jasiiradda alqiram ee ruushka uu ka jaray yukrein sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan ku soo qori doonaa tafaasiisha ku aadan nataa'ijka khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee la gaarsiiyey tobannaan askarta ah iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan taliska ciidanka badda ee ruushka ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo ka soo baxay militariga yukrein madaxa sirdoonka dowladda yukrein ayaa idaacadda v o a ee ku hadasha afka maraykanka u sheegay in weerarka lagu dilay sagaal ruux oo ay ku jiraan jenaraallo ka tirsan ciidanka badda ee ruushka weerarkan oo dhacay jimcihii lasoo dhaafay ayay dowladda yukrein ku beegsatay goob ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidanka badda ee ruushka wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa dhankeeda war ka soo saartay waxayna sheegtay in hal askari uu ku dhintay duqayn ka dhacday jasiiradda alqiram jasiiradan ayaa la aaminsan yahay inay tahay xarun ciidanka ruushka ay ka soo abaabulaan weerarada ka dhanka ah ciidamada yukrein ee ka dhacaya gudaha dalka yukrein
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida lejinada iclaamka ee alqaacidada jasiiratul carab ayaa dib u bilowday soo saarista majalada sadal malaaxim oo sannadaha kad ku jirtay warbixin ku aadan maqaalaadkii ugu muhiimsanaa ee lagu qoray majalada cadadkeeda toddobiyo tobanaad waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa sanado dheer kadib waxay dib u bilaabeen soo saarista majalada sodal malaaxim oo ahayd majaladii ugu horreysay oo ay soo saaraan mujaahidiinta tan iyo markii ay bilaabeen halganka ay kaga jiraan dhulka xigmadda iyo iimaanka ee yemen cadadka toddobiyo tobanaad ee majalada sodal malaaxim ayaa soo baxay waxaana daahfurkeeda lahaa sheekh khaalid baadarfi amiirka alqaacidada jasiirat alcarab kaasoo tilmaamay in majaladu ay noqon doonto codka guud ahaan mujaahidiinta iyo muslimiinta wax weliba oo nafci u leh muslimiintana qaadaa dhigi doonta cid weliba oo kasoo horjeeda muslimiintana carogelin doonta fadliga allah iyo galladiisa ayay mar kale kusoo noqotay majalada sodal malaaxim si ay u noqoto majalad ku hadasha afka mujaahidiinta caddeyn iyo daahka rogidna ugu noqoto muslimiinta cadow weliba oo ay diintan leedahayna uga caraysiiso majaladani waxa ay caddeyn doontaa xaqa waxa ayna daaha ka faydi doontaa baadilka waxa ay u heelin doontaa kuwa dulman waxay qamcin doontaa daalimiinta wax weliba oo hiil u ah diintana waan ku taageeri doonaa waxaan sidoo kale ku baahin doonaa wax wanaagsan oo raad ku reebaya qof kasta oo akhriya ayuu yidhi sheekh khaalid baadarfi oo lahaa maqaalka iftitaaxiyada looga dhigay majalada sodal malaaxim sheekh khaalid baadarfi ayaa soo hadal qaaday raggii lahaa fikradda aasaaska majalladan iyo howlgelinteeda shan iyo toban sano ka hor kuwaasoo kale ahaa abuuhamaam alqaxdaani mas-uulkii lajnada iclaamka ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab iyo saalim annajdi isagoona allah uga baryay inuu ka abaalmariyo tallaabadii ay qaadeen ajarna ka siiyo waxa lagu qorayo majalada ragga hadda ka howlgalaya majalada sadal malaaxim ayuu ugu baaqay amiirka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratl carab inay ku dadaalaan in waxa ay ku qorayaan majalada ay noqdaan wax maalinka aakhiro wax u taro oo aan iyagu xujo ku noqon gabagabada maqaalkaygan waxaan tacsiyo ugu dirayaa ehelkeenna iyo walaalaheenna ku nool maqribul islaam ee libiya iyo morocco kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay daadad iyo dhulgariira la kulmay kuna dhinteen kumanaan qof oo walaalaheenna muslimiinta ah ka tirsan xasbuna allahu wa nicma alwakiil innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayuu yidhi sheekh khaalid baadarfi hogaamiyaha alqaacidada jasiirat alcarab oo daahfurayay majalada sodal malaaxim oo soo saartay cadadkeeda toddobiyo tobanaad kadib hakad sannado ah maqaalaadka lagu daabacay cadadka toddobiyo tobanaad ee majalada sodal malaaxim waxaa ka mid a maqaal ciwaan looga dhigay fa idaa nasala bisaaxatihim fasaa'a sabaaxu lmundariin kaasoo looga hadlay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay koonfurta yemen iyo fashilka olola dagaaleedkii murtasaqada imaaraadku kusoo qaadeen deegaanada ay mujaahidiintu maamulaan sanad ayaa laga joogaa markii ay ku dhawaaqeen olola dagaaleedkooda ay ugu magacdareen sihaamu sharqi oo ay kusoo qaadeen mujaahidiinta jasiiratul carab gaar ahaana kuwa jooga mandiqada muudiya ee gobolka abyan waxa ay bixiyeen dhammaan awooddii ay heli kareen ciidankooda intii ay heli kareen ayayna isugu keeneen waadiga cumraan kuwaasoo uu hogaaminayay calooshiisu shaqaysta mukhtaar annowbi laakiin xamladooda waxaa gaaray fashil xoogan xubno badan oo ciidankooda iyo taliyayaashooda isugu jira ayaana lagu dilay waadiga geerida ee waadi cumraan allah fadligiisana waxa ay xamladaasi ku fashilantay gacmaha dhallinyaro mujaahidiin ah oo ruuxdooda gacmaha ku sita iyagoo difaacaya diinta iyo acraada muslimiinta ayaa lagu yiri maqaalka looga hadlayay fashilka olola dagaaleedkii murtasaqada imaaraadku kusoo qaadeen goobaha ay mujaahidiinta alqaacida kaga sugan yihiin gobolka abyan mid ka mid a hogaamiyeyaashii ugu waaweynaa ee horkacayay olola dagaaleedka ka dhanka ah mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab laba iyo toban sano oo xiriir ah oo ahaa cabdilatiif assayid ayaa ka mid ah saraakiisha ku baxay gacanta mujaahidiinta muddooyinkii dhowaa ee lasoo dhaafay cabdilatiif assayid oo ahaa madaxii xisaamul amniga gobolka abyan ayaa isagoo helaya towjiihaad iyo tacliimaad kaga yimid safaaradda maraykanka ee magaalada sanca waxa uu horaantii bisha muxaram bilaabay olala dagaaleed cusub oo ka dhan ah mujaahidiinta abyan isagoo lagu bedelay booska sargaal shaqadaasi kaga horeeyey oo isagana ku dhintay gacanta mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab labaatankii muxaram kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada ayaa ciidamo uu hogaaminaya cabdilatiif assayid waxa ay xamlo kusoo qaadeen waadi cumraan oo hoostaga mandiqada muudiyah halkaasna waxaa ka dhacay dagaallo culus oo maalmo xiriirah socday jab culusna lagu gaarsiiyey ciidamada xisaamul amniga hoostaga imaaraadka carabta iyagoo adeegsanaya xeelado dagaal ayay ciidamada ansaaru shariica waxay dib uga gurteen goobihii lagu dagaalamay cabdilatiif assayid ayaana dib ugurashadaasi u maleeyey inay tahay jab gaaray mujaahidiinta taasina waxa ay ku riixday isaga iyo saraakiil uu horkacayay inay soo gaaraan goobta dagaalka ujeedkooduna waxa uu ahaa inay isku sawiraan halkaas warbaahintana kaga faanaan inay jebiyeen mujaahidiinta alqaacida laakiin waxaa goobta ku aasnaa miinooyinka rumuudka laga hago aadkana qaraxyadoodu ay u xoogan yihiin ciidamo u tababaran qarxinta mutafajiraadka ee ka tirsan mujaahidiinta ayaana kamiin kaga jiray goobta markii uu halka ay miinadu ku aasneyd ku joogsaday cabdiladiif asayid ayayna ku qarxiyeen miinada taasoo keentay in hilbihii saraakiishii la beegsaday isku dhex darsamaan goobtaasna lagu soo afjaro nolosha cabdiladiif asayid marka laga soo taga cabdiladiif asayid waxaa qaraxaasi ku dhintay saraakiil ay ka mid yihiin cabdallah lucmash saalax aliyuusufi iyo tiro badan oo ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amniga waxaana xusid mudan in cabdiladiif asayid laba iyo tobankii sano ee uu hogaaminayay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta uu ka badbaaday weerar dhowr ah oo lagu doonayay in lagu ikhtiyaalo kuwaasoo ay ka mid ahaayeen camaliyaad isishaadiye ah safaaradda maraykanka ee dalka yemen ayaa dilka cabdiladiif asayid ku tilmaamtay musiibo weyn qoraal lagu baahiyey barta safaaradda ay ku leedahay twitter-ka ayayna ku sheegtay inay aada uga xun tahay dilka cabdiladiif asayid hogaamiyihii xisaamul amniga ee gobolka abyan waxaana soo gaarayay dilka taliyihii xisaamul amniga gobolka abyan cabdiladiif asayid iyo tiro ka mida istaafkiisa inagoo ka tacsiyeynayna musiibadan weyn waxaan haddana adkaynaynaa in maraykanku ay ka go-an tahay la dagaalanka argagixisada iyo jirid siibidooda ayaa lagu yiri qoraalka ay baahisay safaaradda maraykanka ee dalka yemen ha faraxda hooyo weliba oo wiilkeedu ka dilay cabdiladiif gabar weliba oo walaasheenna ah oo uu cabdiladiif garoobeeyey ilmaheedana agoon ka dhigay waxaan nahay walaalihiinna iyo wiilashiina ansaaru shareeca oo allah fadligii idiin aaray sidaas ayaana usii wadi doonnaa inaan idiin aarno waxaan dhabarka u ridanay uheelinta mustadcafiinta iyo in la taagay diinta allah ayaa lagu yidhi maqaalka lagu daabacay majalada sadal malaaxim oo looga hadlay fashilka xamladii xisaamul amniga ay kusoo qaadeen deegaanada mujaahidiinta ee gobolka abyan maqaalaadka kale ee lagu qoray cadadka toddobiyo tobanaad ee majalada sadal malaaxim waxaa ka mid a maqaal ciwaan looga dhigay bishaarooyinka kasoo iftiimaya buuraha bariga afrika oo uu qoray cabdalla moxamed almuhaajir kaasoo looga hadlay dagaalada gobollo ka tirsan soomaaliya ku dhex maraya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ee ay tabantaabiyaan diyaaradaha maraykanka qeybaha hore ee maqaalkan waxa uu kusoo bandhigayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanan ahayn oo keliya xaraka milatari oo dagaalamaysa balse mujaahidiinta soomaaliya ay yihiin nidaam maamul oo islaami ah oo lagu tilmaami karo dowlad loona baahan yahay in la weeleeyo tajrubadan lagana faa-iideysto si ay u camimto guud ahaan buldaanta muslimiinta marka laga soo tago difaaca shareecada iyo dagaalada ka dhanka ah shisheeyaha waxa uu qoraagu ku tilmaamay xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay leedahay nidaam maamul oo u shaqeeya hab mu-asasaad waxaana ka mid a nidaamka garsoorka tacliinta adeegyada bulshada nuucyadiisa kala duwan dhexdhexaadinta qabaa'ilka iyo soo saarista jiil mustaqbalka noqon kara cidda hogaaminaysa ummadan difaaceedana kaalin adag ka qaadanaya in badan iskuma howli doono inaan ka hadla sixirka ay adeegsanayaan iclaamka reer galbeedka iyo sida ay dawaaqiidii isugula dardaarmayaan la dagaalanka shareecada laakiin waxaan wax ka ifin doonaa waaqica dhabta ah ee mujaahidiinta ka howlgalaya soomaaliya waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sanado badan maamulaysaa inta badan deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waana mandiqad istaraatiiji ah oo hodan ah lehna ilo dhaqaale oo kala gedisan nidaamka maamul ay hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ugu jeertaa wilaayaadka islaamiga ah waana imaarado islaami ah oo ku taagan tiirka xukunka islaamiga ah reer galbeedka ayaana laftiisa ku tilmaamay in maamulka wilaayaadka uu yahay kan ugu wanaagsan ee soo mara soomaaliya tan iyo xukunkii maxamed siyaad barre ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan lagu daabacay majalada sadal malaaxim loogana hadlayo guulaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xarakada al-shabaab ku taagan tahay fikradeedii hore ee islaamka taasoo ahayd in la walaaleeyo muhaajiriinta iyo ansaarta dhulka soomaaliya ayaana weli soo dhoweynaya muhaajiriin raxan-raxan u socda oo ka imaanaya daafaha adduunka iyagoo loo furay xarumo lagu tababaro lana siinaya khibaraad kala duwan si la mid ah sidaba loo siiyo dhallinyarada soomaalida ah muhaajiriinta ayaana ku naaloonaya iithaar cajiib ah oo ay keenaysa caqiidada alwalaa walbaraa ayuu leeyahay cabdalla almuhaajir maqaalaadka kale ee lagu daabacay cadadka cusub ee majalada sadal malaaxim waxaa ka mid ah maqaal ciwaan looga dhigay sweden iyo walaalaheeda ma ka baxsan doonaan ciqaabta allah kaasoo looga hadlay tallaabooyinka dowladaha reer yurub ay ku gubeen musxafka qur-aanka kariimka ah maqaalka ayaa lagu sheegay in dowladaha yurub ay bilaabeen in dhexdooda ay ku tartamaan colaada ka dhanka ah allah iyo rasuulkiisa dowladda swedhenna ay doonaysa inay kaalinta koowaad la ciriirsato dowladaha denmark iyo faransiiska oo ku canbaxay aflagaadeynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo gubidda musxafka qur-aanka kariimka ah waxa ay dowladda sweden iyo walaalaheeda noqdeen hormuudka la dagaalanka allah iyo rasuulkiisa laga soo bilaabo kutumashada musxafka sharafta badan oo lagu yimaado qafaalka caruurta muslimiinta sweden faransiiska iyo dowladaha la midka ah ee dagaalka kula jira alle iyo rasuulkiisa ma fahmayaan hadal qallalan arrinkaasna waxaan ku ogaanay kadib silsilado bayaanaad iyo cambaareen ah oo ay soo saareen muslimiinta caalamka waxa keliya ay fahmayaan ayaana ah inay ku waabariistaan war ah qarax dhulka la simay xarunta safaaradda sweden ama weerar culus oo lagu qaaday xarunta wasaarad heblaayo ee caasimada baariis ayaa lagu yiri maqaalka lagu daabacay cadadka toddobiyo tobanaad ee majalada sodal malaaxim majalada sodal malaaxim ayaa noqon doonta majalad dowri ah oo muddo kadibba mar soo baxda iyadoona falanqeyn doonta xaaladaha muslimiinta caalamka si gaar ahna usoo bandhigi doonto wararka mujaahidiinta ka dagaalamaya huquurta kala gedisan gaar ahaana thaqriga jasiiratul carab oo kamida huquurta ugu muhiimsan marka laga hadlaya halganka caalamiga ah ee loogu xusul duubaya sidii dib loogu soo celin lahaa khilaafo raashida ah oo ku taagan manhajka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam
في جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وهجاج magtabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed muhiima kasoo saaray gumaadkii dhowaan maraykanku ku laayay caruur iyo haween soomaaliyeed oo ka dhacay gobolka bakool warbixin ku aadan bayaanka maxamed daahir calasow ayaa soo jeedinaya war-saxaafadeedkan oo kasoo baxay maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuna qornaa luuqadda ingilishka ayaa diiradda saarayay duqeyn diyaaradaha maraykanka ka geysteen duleedka degmada burdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ah bakool taas oo lagu dilay qoys muslim ah oo ka koobnaa siddeed ruux bayaanka waxaa lagu yidhi sagaalkii subaxnimo ee toddobadii bishan rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo shanta oo waafaqsanayd labaiyo labaatanka sebtembar labada kun saddex iyo labaatanka saliibiyiinta africom ayaa furiyey weerar lagu xasuuqay qoys muslim ah oo ka koobnaa siddeed ruux oo isugu jiray dumar iyo caruur xasuuqan oo ka dhacay meel u dhow deegaanka burdhuxunle ayaa lagu laayay qoyska sheekh isxaaq kadib markii diyaarado aan duuriyo lahayn oo ay leedahay dowladda maraykanka duqeyn la dhaceen hoygooda oo ku yaala duleedka deegaanka bayaanka ayaa soo gudbiyey magacyada iyo da-da dadka muslimka ahaa ee ku shahiiday duqaynta xabse sheekh isxaaq cabdulaahi oo toddoba jir ah asmo sheekh isxaaq cabdulaahi oo shan jir ah fatxi sheekh isxaaq cabdulaahi oo afar jir ah jawaahir sheekh isxaaq cabdulaahi oo saddex jir ah iyo wiile isxaaq axmed oo ahayd hooyadood sidoo kale waxaa dadka maraykanku duqeeyey ka mid ah sinab cabdi cabdulaahi oo afariyo toban jir ahayd iyo jawaahir cabdulaahi oo afar jir ahayd iyo ayeeye faadumo ibraahim oo ahayd ilmaha ayeydood taas oo da-deedu ahayd toddobaatan sano waxaana lagu sheegay in duqeymaha ulakaca ah ee africom ku beegsanayso dadka rayidka ah gaar ahaan dumarka iyo haweenka uu qayb ka yahay dembiyada dagaal ee uu ku kacayo ciidankooda islamarkaana weerarkii ugu dambeeyey ee dhacay jimcihii uu mar kale caddaynayo sida aysan africom ugu jixinjixaynin nolosha dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed iyagoo ka duulaya cadaawadda gaamurtay ee u qabaan islaamka iyo muslimiinta ah ayay africom fulisay weerarkan iyagoo og inay guriga ku sugan yihiin caruur dhowr ah horaantii bishan waxay sidaan oo kale saliibiyiinta maraykanka ah duqayn ku xasuuqeen qoys ka koobnaa lix ruux oo ay ku jiraan shan caruur ah waxayna weeradan marag madoonto u yihiin sida maraykanka ay uga go-an tahay inuu laayo dhammaan dadka muslimiinta da-yar iyo duqay gaashaanqaad iyo gurijoog intaba war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in iyadoo warbaahinta gudaha iyo kuwa caalamka buuxdhaafiyeen caddaymaha loo hayo gabodfallada iyo dembiyada dagaal ee ay saliibiyiinta maraykanka ku hayaan dadka soomaaliyeed in haddana dhanka kale ay africom si xishood la-aan ah u duugayso tacadiyada ay ka waddo soomaaliya waxaana war-saxaafadeedka lagu yidhi mar kasta oo lasoo tabiyo khasaaraha dadka shacabka ka soo gaaray duqaymahooda waxay africom soo saarayaan bayaan goor hore lasii diyaariyey oo ay ku beeninayaan inuu jiro khasaare soo gaaray shacabka islamarkaana ay baaritaano dheeraad ah samayn doonaan waxaana xusid mudan in ilaa maanta aanan laga haynin hal baaritaan oo ay sameeyeen taas beddelkeeda diyaaradahooda ayaa weli sii wada gumaadka ay ku hayaan dadka shacabka ah ee soomaaliyeed maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in duqaymaha wuxuushnimo ee maraykanka ka geysanayo soomaaliya ee beegsanaya dadka rayidka ah aysan ahayn kuwo ku yimid xogo sirdoon oo qaldamay sida ay mararka qaar ku andacoodaan balse uu yahay olala beegsanayo dhammaan dadka muslimiinta ah ee doortay inay ku hoos noolaadaan shareecada allah isla markaana africom ay dhammaan ragga iyo dumarka qaangaarka ah ee muslimiinta u aragto bartilmaameedyo sharci ah oo ay tahay in la beegsado laakiin dowladda maraykanka waxaa loo sheegay in falalkan guracan ay geysanayaan aysan muslimiintu ku soo kordhin doonin waxaanan ka ahayn inay ku soo biiraan jihaadka ka dhanka ah saliibiyiinta maraykanka iyo xulafadeeda maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u tacsiiyeyey ehlada ay ka dhasheen dadka muslimiinta ah ee lagu laayay duqayntii ka dhacday deegaanka buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ah bakool iyadoona dadka muslimiinta ah iyo qabaa'ilka soomaaliyeed loogu baaqay in meel looga soo wada jeesto saliibiyiinta maraykanka iyo dabadhiilifyadooda sida lagu soo gabagabeeyey bayaanka ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaan intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله